akhyaarta golaha caawa waxaanala jooga musharax xaaji maxamed yaasiin oad wada garanaysaan hadda ka horna golahan inoogu yimi oo inooga warramay xaaladda siyaasadda soomaaliya waa musharax u taagan jegada madaxweyne ee soomaaliya labada kun iyo lix iyo tobanka waa doorashada hadda la filayo ee dhowr jeer baaqatay xaajiga waan soo dhaweynaya xaaji maxamed yaasiin ma ku jirtaa
si wanaagsan
waan ku salaamaya marka hore marka xiga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waadna dhegeysanaysa caawa dhan waxaa laga hadlayay taariikhdii xoogga dalka soomaaliya burburkii ciidanka iyo sida wax ku suurtogeli karaan ciidanka in dib laysugu abaabilo loo dhiso sidaad og tahay dalka iminka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa wax maqan oo ka maqan qorshe ciidan oo xoog macnaa xoogga dalka ku aadan oo muuqdana uma jeedno dawladda waxaa la filayay xasan sheekh hogaaminayo inay ciidanka dalka xoogga dalka dhisto qodobadii madaxweynuhu ballan qaaday ugu horreeyey bay ka mid ahaayeen intaasi waa iga warbixin adiga ka musharaxaan maxaa kaaga qorshaysan dhanka sugidda ammaanka ee gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya maxaa kaaga qorshaysan
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi ama bacd awalan ilaahay tawfiiq hana warajiyo iyo wixii danta guud ah walaalayaal waxa weeye maamulku waa salaamayaa inta saraakiisha sharaf sare ee dalkooda naf iyo maal iyo maskax usoo gashay welina diyaar u ah ummadooda inay dib usoo dhisaan iyagana waa salaamayaa inta kaloo dhegeysanaysa waa salaamaya xaqiiqatan anigu waxaan iska jeclay badanaaba inaan dhagaysto oo markaan soo galay aan la ogeyn inaan inaan ku jiro golaha wax badan inaan ka faaidaysto ayaan jeclahay inkastoo mar dambe aan kasoo qeyb galay dooda waan dhegeysanayay hadde waxay la tahay saraakiishu waxay sheegeen bay ku ku dhan tahay iyaga goob joog ahaa iyaga naf iyo maal iyo waktiba soo gashay oo cumrigooda soo geliyey ciidanka soomaaliya wuxuu ahaa iyo hadafkii loo dhisay iyo waxay magaranaysaa meeshay u socdeen nina maanta muxuu ahaytee ma moogana wixii dhacay shan iyo labaatankii sano oo ugu dambeeyey iyo haddaanan kasoo qabto todoba iyo toddobaatankii wixii ka dambeeyey siday wax u dhacayeen ciddii joogtay unbaa ka sheekeyn karta oo weli xooga gaar ahaa sarkaalku wuxuu yidhi ciidanka waxaa hagaya waa hoggaan weeye siyaasadeed marka hore in siyaasad la helo weeye siyaasadaasaa waxay jihaynaysaa meesha loo socdo haddee dhismaheedii bilowgii hore siyaasad baa hagaysay markii dambena waxaa burburisay waa siyaasad waxa ay hadda la kaci kari la adahayna waa siyaasad weeye hoggaanka markaa dhisan sida uu ku yimaado ayay ku xiran tahay raggii ugu horreeyey oo ciidanka dhisay waad ogsoon tihiinoo waxay ahaayeen dad lagu soo barbaariyey wadannimo lagu soo barbaariyey dad usoo joogay intooda badan isticmaarkii muxuu ahayte ee shacabka soomaaliyeed doonistiisa ahayd inay xoroobaan ummad markaa muxuu ahayte ee saxmaysa mawqic ay joogto dalalka ku hareereysan waxa ka dhexeeya xaaladda guudba garanaya qorshe noocaas oo kale ah ayay dadkaasi joogeen waktigaas dadaal badanna waa sameeyeen haddii anigu waxay la tahay marar badanna waa ka hadlay siyaasadda soomaaliya in muddo aba waxay ahayd mid aada iyo aada u qasan bay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markaanu dib ugu noqono waxaad ogsoon tihiin waxa weeye tobankii sano oo talyaaniga talada loo dhiibtay dhaawac weyn buu ugeystay midnimada soomaaliya leegadii oo iyadu usoo dadaashay midnimada soomaaliya hadafka soomaaliyana uu ahaa in soomaaliya ay xorowdo oo ummad midaysan oo muxuu ahayte ka xalaal ah qabyaalad oo hadaf wada leh bay ku dhisnayd siyaasadii israel tobankii sano talyaaniga ayaa wuxuu bilaabay inuu kala furfuro dib ugu celiyo soomaaliya qabiil qabiil madaxa isu gasho maalintii xorriyadda la qaadanayay waxaanu ahayn dad qaybsan baanu ahayn qabiil qabiil baa loo kala fadhiyey axsaabta intay la ekeyd waad ogeydeen haddee waxa weeye waxaa na mideeyey oo markaa dib isuka ay soo celiyey wuxuu ahaa siyaasadii markaa jirtay oo hadafka soomaaliyeed haddana abuurtay oo qowmiyad soomaaliyeed iyo wadaniyad soomaaliyeed iyo gaalnimo soomaaliyeed markaa dib u abuurtay oo hal hadaf haddana samaysay marka hore wuxuu ahaa isticmaalka in la iska qaado markana dambe waxay ahayd soomaaliya inay isdifaacdo oo xuduudeeda ay difaacato oo iyadoo soomaaliya isdifaacdo oo hal ma garanaysaa muxuu ahayd meel usoo jeesato de wixii ka dambeeyey haddaynu hadda gallo anigu kollay muddo dheer baan usoo joogay wixii dhacayayna waa ogaa macnaa laga wax laga sheekeyn kara maaha waxaan doonayaa dhacdo dhacday inaan idinla qaybsado oo taariikh ah oo aanan mar badan ka sheekeyn laakiin qalbigayga aada iyo aada ugu jirtay oo mar badan aan xusuusto waxay ahayd markii qaraabkii uu dhicisoobay nineteen seventy eight saraakiil badan baa magaranaysaa muxuu ahay te waxay udhicisoobay iyo waxay waxay keen asbaabihii qaraab iyo dee dib uguma noqonayo waxa weeye xanuun badan bay ahayd ciidankana muxuu ahayd wixii soo kala gaaray waa la ogaayo dhaawacii ku dhacay annagoo nairobi joogno markaa muxuu ahayd si qaaba qabiila u fakarayna ayaanu meel ku shiray waxaa la rabay markaa in la asaaso muxuu ahayd jabhad kasoo horjeeda markaa dawladda markaa waxaa nala fadhiya saddex sarkaal oo markaa ka yimid dal dhinaca soomaaliya allah wada naxariisto saddexda waa dhinteen cabdullaahi yuusuf axmed nin la yidhaaho maxamed afshir oo kormeer ahaa iyo axmed wajiir marka xamaasad baa dadkii ka qaaday waxyaabihii ta'siirta ku sameeyay dagaalkii markii la galay iyo wixii dhacay iyo siday wax u xumaadeen iyo wax badan baa laga hadlay saraakiishii de marka waxaan anigu arkay nin dhalinyaraa baan ahaa marka laakiin kamid ahaa hoyaasha meesha raggii fadhiyay baan kamid ahaa nin markaa diblomaasi ahaan jiray allah u naxariisto cabdilqaadir yuusuf jijia baa la oran jiray ayaa markaa isaguna wuxuu kamid ahaa jabhad ka horeysay markaa oo sodaf la oran jiray ayuu kamid ahaa raggii meesha fadhiyay afartameey aanu ahayn ninkaasi wuxuu yii warnimada waxaad yeelaysaa ragga waxbaa kala gaara dhaawac baana soo gaaray soomaali waxay ahayd iyo maantay wax aada iyo aada u kala duwan weeye yaanaan sii fogeyn arrinta maxamed siyaad barre wax kastaba ha noo geysto haddee wuxuu sameeyey inqiraabaan dhiig ku daadan innagu yaanaan qaadin tillaabo ah mid dhiigba ku daabto innagaa etoobiya ka nini innagaa soo aragna xaaladda waxay tahay waxaan idiin sheegayaaba shacab yar baanu nahay buyir shacabkaasu lix milyan todoba milyan baa lagu qiyaasayaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala jiiraan wuxuu nooga dhigay buu yihi shacab boqol milyan ah oo dhinaca dhinaca kalena waxa weeye ilaa soddomeeya milyan shan iyo soddon milyan bay ahayd markaa ethoobiya markaa toddobaatan milyan bay ahayd wuxuu yidhi ninka askariga soomaaliga ah qalbigiisa waxaa ku jira mu aaminsan yahay boqol ethoobiyaana inuu dhigmo caqiida ahaan iyo soomaali ahaan iyo dadnimo ahaanba kan kasoo horjeedo markaa maxaarkaana wuxuu aaminsan yahay boqol iyaga inay xataa qaabili kareen qof soomaaliya wuxuu yii waxaad yeelaysaan taasi waa arrin ilaahay ka timid weeye buu yiri ma aha annaga ciidan tiro ah ama tayo ah ama siyaasad ah ma aha buu yiri waxaana looga baqayaa waa ruucba ilaahay qalbigooda geliya weeye bu yiri waxaad yeelaysaan buu yihi yaanaan bilaabin inaanu intaan kasoo jeesano dhinaca etoobiya inagoo wada soconno wiilka soomaaliga ah ninaan xaaray inuu diri karo oo maydkiisa uu ka kortilaabsan karo yaanaan bilaabin bu yiri hadday taa dhacdo oo baqdinta maanta laga qabo iyo muxuu ahay ta ee heelada wiilka soomaaliga uu leeyahay ay jabto hankaasu hadduu jabo haddii waxaad arki doontaan buu yiri calan etoobiya oo soomaaliya ka taagan ayaad arki doontaan idinkoo nool buu yiri dee dad la kala diray bay ahaayeen oo qabiil qabiil loo kala soo kala diray gudaha iyo dibadda laga shaqaystay taladaasi markaa ilaahay ma waafajin wixii ka dambeeyana waxba ka hadli mayo wax foolxun baa dhacay oo meel waliba ka yimi saraakiishu waa sheegeen arrintii cumar xabta uu yiri dhaawac kaley ahayd niman yahow anigu waxaan qabaa waxa weeye soomaali inay dib isugu noqoto oo marka hore ay ilaahay u noqoto oo ilaahay subxaana watacaala isagaa madaxa fidi kara boqol sano isticmaala oo ingiriis leh oo talyaani leh oo faransiis leh oo portugiis leh oo cid waliba leh ilaah baana xifdiyey innagoo anaan taangiye lahayn oo saraakiil lahayn oo muxuu ahay dhaqaalo haysan oo waxba haysan ilaah baana xifdiyey oo dhulkayada xifdiyey oo kheyraadkayada xifdiyey oo diinkayada noo xifdiyey oo luqadayda iyo dhaqankayada noo xifdiyey haddii ilaahaygaa marka lagu kufriyey ilaahay subxana watacaala garabkayga waa ka baxay mar haddii ilaahay garabkaaga ka baxana talada wanaagsan heli maysid dariiq wanaagsanna dee aadi maysid oo dhinac qalwacan baad aadaysaa oo ku jirto waxaa maanta soomaaliya haysta waxa weeye xiriirka alle iyo annagaa go-ay tawfiiqdii allah maqan garabkii allah maqan tawjihii allah maqan anigu waxaan qabaa ko waxa weeye ummadi waxay wax ku noqotaa waa caqiido waxay aaminsan tahay weeye halkaasaa luntay siyaasadii alle lagula xiriirayo waa luntay anigu taa waxaan qabaa iyada in dib loogu noqdo oo ilaahay xiriirkiisa la toosiyo oo marka ilaahay lala heshiiyo ayaan anagu heshiin karnaa soomaalida waa la isku diray way kala dhimatay way kala yardhowday gobollo iyo degmooyin baa loo kala tegay calamo aan calankeeda ahayn baa la qaatay haddee wixii ka shaqeynaya soomaalida inay burburtana weli waa ka shaqeynayaan rag bayna usoo samaysteen gudaha ay ku tababareen dibadda ay kusoo tababareen waxa maanta soomaaliya yaalla maaha wax caaliya maaha ma fududa in su-aal yar la isweydiiyo layaha sidee baa soomaaliya ciidankeeda dib loogu dhisi karaa waxaa maqan waxa weeye shaksiyaddii soomaaliga ahayd oo soomaalinimada aaminsanaa oo ilaahay ku xiraa oo aaminsanaa ma garanaysaa walaalnimada soomaaliyeed aaminsanaabaao dhan baa maqan jiilka aanu rabno maanta inaan wax ka dhisno waa jiilka la kharibay oo maskixiyan iyo caqiid ahaan loo kharibay weeye haddee waxa weeye anigu waxaan qabaa waxa weye wax badan baa maqan marmar baan waxaan isi lahaa war saraakiishii hore oo ciidanka qabsaday war dawlad ay ka kooban tahay haddaa dhisa ka warab oo wada saraakiila oo soomaalinimadii soo celiya oo dadnimadii soo celiya oo midnimadii soomaaliya soo celiya sharafkii soomaaliya soo celiya haddana waxaan isi lahaa haddana soo iyadii ma ahayn kuwii haddana ma garantay qaar kamid ah ee dhibka qaarkood u horseeday wax kastaba ha ahaatee waxa weeye soomaaliya waxay u baahan tahay dib in laisugu noqdo oo tawjiih oo dhan horta la bedelo meesha loo socdo o dhan baaba toban wariba meel bay u tukanaysaa qiblad qiblad gaara haysataa ummad aan wada tukanayn oo isu qiblad aan ahayn oo kala sii jeeda oo nin lasoo maalgashaday oo isagoo aan waysaba qabinba odhanaya anaa imaam idin noqonayo idinkuna sii kala jeesta dhinac carabtaan u kala jeesta haddee wuxuu keeni kara waad garanaysaan ma aha gole noocan oo kalea in wax badan looga hadlo oo wax badan muxuu ahay leanna soomaaliga oo dhan baaba wuxuu noqday jawaasiis noqday boqolkii sagaashan iyo sagaal waa jawaasiis weeye soomaalinimadii baa luntay maanta waxaa loo adeegayaa waa ajaanib weeye marka howlo badan oo muxuu ahay te ummadaas ay ku tashan lahayd madal furan kuma tashan kadho taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye in muddaa waxaa la la abuurayay fikir ah soomaali baa soomaali cadow ah hadduu xaqi caqiido yahay oo wadaada ay yihiin iyagaa cadow isu ah toban labaatan firqadood baa jira mid waliba midda kale xabaddaa ugu jirta mid waliba midda kale magacday utaqaan qaliil qaliil baa loo kala baxay oo oo oo oo dadkii kansarkaasaa galay oo dhiigga iyo lafaha iyo meel walba ka galay gobol gobol baa loo kala baxay oo federaal system maanta samaysanay oo micnaha federaalkaba adduunyadu siday utaqaana anagu anagu ununa dhaqaanaba madaxweyneyaal baa yidhi gobol walba madaxweyne yeesho calan buu yeesho cadowgiisa ugu weyn waxa weeye gobolka xiga oo waaladii ay degan yihiin baa cadow ah number one iyagaa ah wax badan baa qaldan oo u baahan talo badan u baahan fikir badan u baahan wakti badan u baahan wadatashi badan u baahan in soomaali ay soomaali noqoto dib ay isugu soo noqoto oo wadaniyadii iyo fikirkii wadannimada iyo jaceylkii wadanka dib loo abuuro oo asaas hoos oo carruurta hoos laga soo abuuro ayaa maqan kuwa khariban oo dusha hadda waaweyn sidii gacanta bir loogu qadan lahaa kuwa hoosena dib loogu soo dhisi lahaa caruur ma garanaysaa hadda dhalan doonta oo fikir soomaaliyeed wadata oo qalbigooda uu saliim yahay oo caqiidadoodu saliim tahay oo fahmaya waxa laisu yahay in dib dambe loo soo dhisa maaha ma aha ciidan keliya in laga bilaabo maaha wax badan baa maqan oo u baahan in dib loo soo dhiso haddii anigu waxay la tahay murashax ahaan waxa weeye awal kulla shay anigu waxaan qabaa waxa weye kow musaalaxada alla in dib loo sameeyo ilaahay inaan la heshiino musaalaxa labaadoo dhexdeena in la abuuro oo la dhayo dhaawaca nagu dhacay in la dhayo oo muxuu ahaa gobol gobol iyo degmo degma iyo tuulo tuulo loo heshiiyo ayaan qabaa wiilasha tan hadda afduubka loo bixiyey oo magaranaysaa muxuu ahayte hadda lagu jehaysan yahay oo laleeyahay cadowga soomaaliyeed ugu horeeya waxa weeye waa al-shabaab waa wiilasha afka duuban weeye oo isqarxinaya oo berada ah anigu fikirkaa waxaan qabaa waxa weeye war wax badan oo badan baa naga dhaawacsan wiila kan inuu afka duubto oo isdilo oo isqarxiyo waa wax la abuuray weeye jawi la abuuray weeye waxaan idiin sheegayaa waxa weeye nin baa wasiira waktigii wasiir wuxuu ahaa wakti cabdullahi yuusuf allahu naxariiste wuxuu yihi shir baana loogu yeeray buy meesha la yidhaaha mombasa anagoo anagoo wasiiro ah oo dad badan ay soomaaliyana kasoo qayb galeen habeen habeenada kamid ah ayaa la fariisay bu nin safiirah oo dowladaha waaweyn ah marka markaan sheekaysanay baa waxaan idhi bu yihi soomaaliya maxaad ka damacsantihiin siyaasadeena soomaaliya maalmahan xagee bay mareysaa wuxuu yihi saddex shay baan idin sheegayaa bu yiri habeenkaa malaa daladiisu iska cabayey wuxuu yihi dawladdiina waa ridaynaa bu yiri ko ethoobiana dalka waa ka saaraynaa bu yiri labo wadaadna waan idin dhiibaynaa bu yiri wasiirkii baa wuxuu yihi waa fahmay bu yiri annagu waad awoodaan inaad naga qaadaan muxuu ahaa awooda iyo dowladnimada etoobiya inaad ka saartaanna waa suuragal wadaad baan idin dhiibayaa macnaheeda aan fahmin buu yihi idinkoo dal weyn ahoo muxuu ahayd galbeed ahoo wadaadada iyo waxaad isku tihiin aanu ognahay maxaa ula jeedaa wuxuu yihi soomaaliya runtaan kuu sheegaya waxay la degana adahay fikirka ah wadaad baa na qaban kara wadaad baa shareecada nagu maamuli kara cadaalad keeni kara waxaan doonaynaa soomaali iyo wadaad inaan isbaro bir soomaali iyo wadaad iyo waxa ay sheeganayaan inaan isbaro soomaali waa naqaanaabi waxooda xiisahooda waa lix bilood bal aynu markaan wadaad u dhiibno aynu aragno meeshii kala gaaraan bur marka wixii dhacay wax laga soo shaqeeyey weeye wiilkan marka afka duuban oo muxuu ahay te labaatan jirka ah oo aan weligeed dowladnimo soomaaliyeed arag oo midnimo soomaaliyeed aan lagu soo abaabin oo jawi coraadeed oo qabyaalad ku dhisan oo isdil iyo isdhac iyo isqaxin iyo muxuu ahay te iskufsasho iyo wixii dhacay la ogaa kusoo lagu soo barbaariyey oo xuquuqdu dalka u lahaa oo ahayd maalinta uu dhalanayo in dowlada dowladda yeelaysa ay jirtaa meeshii marka ay ka maqnayd oo waxbarashadiisii uu waayey oo shaqo waayey oo amni waayey oo mustaqbal waayey oo meel u socdo aan aqoon wey waxaa la abuuray jawi ah in la iska horkeeno soomaali oo magacyo kale loo kala yeelo waxa kan maantana haystaa wax laga soo shaqeeyey weeye annagii baa markaa waxaa naloo sameeyey jawi ah in cadowga soomaaliyeed number one uu yahay ninka qofka soomaaliyeed nooc kastaba ha noqdee hadduu yahay qabiil waa cadowgayga weye oo jiraankayga wala yahay hadduu wadaad yahayna waxa weeye cadowgu ii yahay hadda waxa weeye jawigaas sidaa u abuuran anigu waxaan qabaa waxa weeye bal sidii loo bedeli lahaa oo cadaalad loo heli lahaa oo dowlad soomaaliyeed oo la yaqaana meesha u socota loo heli lahaa ilaahana ku xiran muxuu ahay te dhaqaalaha la yidhi muxuu ahay te waa loo baahan yahay ciidanka waa run waxa weeye askari aadan maskixiyan aadan buuxin oo meel soomaalinimo aadan ku buuxin oo meesha u socdo aadan u sheegin oo calooshiisa aadan buuxin oo qoridiisa xabadda ku jirta aadan u helin adigu gacantaada ku jirin oo gaarigii iyo wixii qalabkii agabkii uu magaranaysaa wax ku difaaci lahaa ama mid gudaha ha noqoto mid dibadda ha noqoto aan gacanta ku haysan hadda askarigaasi maxaad ka sugaysaa waxaad ka sugaysaa waa maxay hadda ilaa heer wuxuu gaaray intaa intuusan haysan boqol dollar oo loo qondeeyey xataa inuusan haysan raashinkiisi in la iibsanayo oo muxuu ahay ay soo gaareen cunto dhacday iyo dawad dhacdayna loo keenayo lagu dirayo askarigii ajnabiga ahaa ee ka garab dagaalamayeyna uu qaadanayo kun iyo laba boqol oo dollar uu qaadanayo oo dhaawaciisi la dhayayo oo hadduu dhinto caruurtiisii magaranaysaa dhaxal looga tegayo wax uga tegayo oo xaq xuquuq ay leeyihiin askari aan xaqba lahayn oo hadduu dhaawacmo aan meel lagu daweeyo aan lahayn oo hadduu dhinto caruurtiisii iyo iyo xaaskiisii aan aan laga warqabin moralka uu ku dagaalami karaa maxay tahay yuusan la dagaalamayaa wey wax badan baa naga qaldan anigu marka waxaan qabaa waxa weeye shalayna waa ka hadlay golaha siyaasad ballaaran waxay ku imaan kadhaa waxa weeye hoggaan saliima marka la helo hoggaankan ka hadlayana maaha qof maaha waa waa hogaamiye ka hadlay maya hoggaan baan ka hadlaya waa tiam baan ka hadlaya oo meel u wada jeeda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kan difaaca kan ciidanka madaxda u ah shacabka hoose kan tacliinta haya muxuu aha waxaasoo dhan waa inay wada midaysan yihiinoo hal qiblad ay usii jeedaan wey laakiin wax kala sii jeeda oo muxuu ahay te waxaad maqlaysaa madaxweynihii baa wuxuu ku mashquulsan yahay ra-iisul wasaarihiibuu ku mashquulsan yahay wariyaa adduunyada arkay ra-iisul wasaare sidigiisa la warsanayo maanaa waxa weeye nin cusub baan la raadinayaa wey oo aan loqoon oo aan dalka oqoon oo dadka oqoon oo aan taariikhda oqoon oo siyaasadda kusoo jirin oo waxba ogeyn sidii sidii waxaa la weydiiyaa xisaabiyaha iyo muxuu ahay te gabadha secretarka iyo kaabadibaartamentaha hoose iyo baa sidii la weydiiyaa warya arkay ra-iisul wasaare sidiisa la raadinayo ummadda noocaas oo kalehaanu nahay oo oo muxuu ahay te upside down loo kala rogay wax badan baa naga maqan ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo ciidankaa dhismihiisa waxa ka horeeya dadka oo la dhiso dadka oo la masaalixeeyo ilaah oo la isku xiro ciidankaasi marka uu yeesho hoggaan saliima markuu yeesho oo siyaasadiisu ay saxsan tahay dhaqaale ka madax banaan shisheeye ka madax banaan waxaan maqlayay sarkaalka hore magaratay waxaa loo qaybsanaa one two one two iyo muxuu ahaa unedue markii dambana soomaaliya kow laba kow laba ayaa ayay noqotay maanta maxay tahay wey askariga soomaaliya maanta waxaa lagu soo tababaraa etoobiya afka etoobiyaanka lagu gaardisiiyaa ugandaa la geeya afka sawaxiliga lagu soo tababaraa ma ma ma askari soomaaliyeed baan markaa odhan karaa ma ma odhan karo wax badan baa naga maqan oo anaan golaha ka sheekeyn karayn anigu waxaan qabaa waxa weeye bal dhowrka sanoo hore maskaxda iyo caqligu ha nagu soo noqdo iimaanka ha noo dego soomaalinimada aynu dib ugu noqono intaa markaynu helno anigu waxaan irishada ka hadlay waxa weeye tawjiih ah dhalinyarada intaa marka la helo dhalinyaro in mashaariic loo sameeyo waxaan qabaa waxa weeye mashaariic magaranaysa iskaashatooyin oo iyagu ay leeyihiin oo xagga beeraha ah xagga kalluumaysiga ah xagga xoolaha ah marka loo hagaajiyo oo dhalinyaradaas magaranaysaa caqiide ahaan iyo magaranaysaa muxuu ahay te aqoon ahaan iyo iyo xirfad ahaan iyo wadaniyad wadaniyad lagu soo celiyo waxay kaga maarmaan inay badda isku tuuraan ay ku dhamaadaan ama ay isqarxiyaan marka wax loo sameeyo dhalinyaradaasi weeye kuwa waxooda difacan doona hadday mid gudaha tahay iyo mid dibadda hadday tahayba iyagaa ku filan waxaa jira dalal aan ciidan lahayn oo haddana wada ciidan ah waxaa kamid a dalka singapore ciidan xeryooyin waaweyn ku jiro oo la yaqaanaa ma jiro wadankao dhanna waa wada ciidan dalka switzerland la yidhaaho ciidan xerooyin ku jiro oo bala-a ma jiro haddana waa ciidan wadankao dhan baa wada ciidan soomaaliya waa dal yar oo shacab yar ah oo shacabkeedu uusan badnayn ilaahna jiraan nooga dhigay dal boqol milyana iyo dal afartan milyana waxaan u baahan nahay siyaasadii hore aan ku jiray oo caatifada ku dhisnayd in wax badan laga bedelo oo qofka soomaaliga ruuxiyan iyo caqiidiyan iyo jismiyan iyo cilmiyan la bedelo oo soomaalinimada ay dib usoo noqoto waalnimada dib usoo noqoto oo dhaqaale anagu aanu leenahay oo aanu gacanta ku haysano oo anagu aanu kaga bixi karna fakriga iyo tuugsiga inaanu samaysano anagu aanu leenahay anaguna aanaan cid aanaan faduulin oo aanaan dagaal toojiho hadda kusii jeeda etoobiya iyo iyo kenya waktiga iyo badan aanaan ku lumin dhalinyaro afduuban iyo mid muxuu ahaa sanka duubanna aanaan wakti ku lumin ay soomaalinimada dib usoo noqoto ciidan soomaaliyeed oo muxuu ahay te taya leh oo muxuu ahay te ka adag amniga gudaha ka adag haddii ma garatay faduul lala yimaado oo dibadaas anagoo aanaan doonana loola yimaadana laf dhuunta gashay noqon kara oo aan cidna soo abaareyn ayaan anigu ku tarinayaa soomaali wax badan baa ka maqan ilaah baan ka rajeynaya subxaanahu watacaala inuu tawfiiqda na waafajiyo haddii waxay la tahay rag badan bay u taal intii maskaxda lahayd oo soomaalinimada lahayd oo aqoonta lahayd bal dib ha isugu soo noqotaan qabaa wiil boorso yar wato oo garabka wato lasoo diyaargarayo dibadda laga keeno oo timixii xiran baa hadda wax maamulaya shan iyo labaatan sano rag qabiil soomaali ku kala geeyey oo isku diray oo isku baabi'iyey baa dalkii maamulaya ganacsato magaratay ka shaqeynaysa un magaranaysa ummadaasi siday usii baabi'i lahaayeen oo dawo dhacday iyo cunto dhacday iyo muxuu ahay te musuq iyo ninay iyagu keensadaan oo ay ku shaqaysaan meesha oo qandarasley ah ayaa joogta wax badan baa maqan intii soomaalinimada ay ay muxuu ahay te hogaaminayeen weli ciidanku iyo intii aqoonta lahayd dib ha isugu soo noqoto iyagaa qorshe soomaaliyeed bisi doona de waxay la tahay ilaahay subxaana watacaala haddii uu qadaro oo aan mas-uuliyadda qabtana dadkaa la tashanaya waa saraakiishii hore weeye aqoon-yahanadii soomaaliya weeye qof kastoo soomaali nimo ku jirto oo daacad ah ama ama muxuu ahay te ha yaraadan ha weynaadan meeshur ha ka yimaadana talada ayuu wax ku leeyahay wadatashi baa naga maqan iyo iyo musaalaxa guud waxaan odhanayaa wax badan baa naga maqan aan madasha laga sheegi karayn haddii waxay la tahay ilaahay tawfiiqda un hana waafajiyo haddaanu tawfiiqda helno inta kale oo naga maqanna waa helaynaa wabilahi tawfiiq
aada iyo aad baa umahadsan tahay musharax xaaji maxamed yaasiin wax badan baad bidhaamisay insha allah allah inagu anfaco waana badan baad soo jeedisay aad baan kugu mahad celinaya waktiga aada na siisay iyo ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb qaadatay waxaan sidoo kale umahad celinayaa saraakiishii igala qaadatay programkan xooga dalka soomaaliya taarikhdiisa iyo asaaskiisii cagaaran baratoon care sidoo kale dhagood waa anigoo maxamuuda insha allah insha allah waxaan iskaga tegayaa heestan baan iskaga tegaya insha allah
Thank you. على يوم ما تعندي وني